waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay in kiiskii ugu horeeyey ee cudurka coronavirus laga helay dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya fawsiyo abikar nuur ayaa shaaca ka qaaday in kiiskan laga helay qof ka mid ah dadkii ka yimid dalka dibaddiisii ee lagu karantiilayay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho iyada oo natiijada baaritaan lagu sameeyey ruuxaasi ay soo baxday in cudurka uu qabo wasiiradda ayaa shaaca ka qaaday in ruuxaasi iminka uu wanaagsan yahay islamarkaana uusan wax halisa ku haynin muwaadiniinta kale oo lagu hayo meel gaar ah oo loogu talagalay waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horeeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aada iyo aada uugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oon xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro wasiiradda waxay xaqiijisay in dowladdu ay waddo taxadar xoogan oo ay ku xaqiijinayso in dadka qaba fayraskan aysan soo dhex gelin bulshada bulshadana looga baahan yahay inay isdejiyaan oo ay nadaafadda ku dadaalaan waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijinno inay isdejiyaan aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meeshay maraysa haddii ay wax soo kordhaan laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso hay-adaha dowladda culamaa udiinka masaajidyada qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan inay taxadaraan ayagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yarayn kara inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo nadaafadda in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin in yacni shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si ka alla si loogu hortegi karo cudurka inuu faafo waa idin xaqiijinaynaa mar labaad dadkaas waa caafimaad qabaan waa korkooda waa malaha calaamado waa dad aan maalin walba la arko takhaatiir u tagaan la keergareeyo dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa mamnuucday dhammaanba duulimaadyadii caalamiga ahaa ee soomaaliya iman jiray iyo kuwii ka baxayey dowladda ayaa sheegtay in wixii ka dambeeya siddeed iyo tobanka bishan maarso guud ahaanba la joojiyey duulimaadyadii rakaabka iyo kuwii xamuulka ee kasoo degi jiray islamarkaana ka duuli jiray dalka soomaaliya wasiirka gaadiidka duulista hawada xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa sheegay in amarkan lagu joojinayo duulimaadyada caalamiga ah muddo shan iyo toban maalmood uu ka dhaqangeli doono dhammaanba dhulka soomaaliya wixii ka dambeeya siddeed iyo tobanka bisha maarso ee ku beegan habeenka arbacada ah dowladda federaalka soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka siddeed iyo tobanka bisha march laba kun iyo labaatanka muddo shan iyo toban cisho ah micnaheedu waxaa weeyaan bisha siddeed iyo tobankeeda marka ay dhammaato habeenkii lix saac la gaaro sagaal iyo tobanka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladda ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raali noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka soomaaliya dhammaantiis madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhankiisa si kooban uga hadlay dhibaatada caabuqan covid nteen uu ku hayo caalamka gaar ahaan kiiska laga helay magaalada muqdisho isagoona ballan qaaday in dowladdu ay dadaalka ugu sarreeya ku bixin doonto sidii cudurkan loo xakamayn lahaa ilaahay waxaan ka baryanaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryanaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxaa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee kenya iyo etoobiya iyaguna uu saameeyey waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna maadaama wadamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareen la-yihiin kalana kulmeen caqabada aada iyo aada u badan haddana dowladda soomaaliyeed waxay isku dayeysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortegi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortegi lahaa inuu waddanka ku faafo cudurkan cudurkan safmareenka ah ee covid nteen ama coronavirus ayaa bishii deseembar ee sanadii hore ka bilowday magaalada wuhan ee dalka shiinaha waxaana uu kusii faafay guud ahaanba dalalka caalamka iyadoo hadda uu gaaray in ka badan boqol iyo konton waddan oo qaaradaha dunida ah waxaana saameynta ugu badan uu ku yeeshay dalalka shiinaha talyaaniga iyo dalka iiraan hase yeeshee dalalka qaaradda afrika ee laga soo calaamadeeyey ayaa waxaa ka mid ah kenya iyo ethoobiya oo deris la ah dalka soomaaliya islamarkaana ay ciidamo ka joogaan cabdulxafiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali